maanta oo bisha sebtember ay tahay lix iyo toban waxay ku aadan tahay afartan iyo saddex sano guuradii markii dagaalka lagu qaaday magaalada jigjiga ee kamida gobolka etoobiya oo ciidamadii soomaaliya ay weerar halkaasi ku qabsadeen iyadoo lagu guda jiray dagaalkii ballaarnaa ee u dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya gaashaanle axmed sheekh muxudiin waxa uu ka mid ahaa saraakiishii wadatay ciidamadii qabsaday magaalada jigjiga khadka telefoonka ee magaalada melbourne ayaan ku weydiiyey bal waxa uu ka xasuusta dagaalkaasi waxaana uu yiri waxaan xasuustaa kun sagaal boqol toddobaatan todobaadii waxaan joogay gobolka hargeysan joogay hargeysa anigoo jooga ayaa lagu yeeray inaan maaragtay isdiyaariyo anigo ciidankeygii si aan ugu qeyb si aan u weerarno dagaal u qaadno etoobiya
waa garta marka jagadaada maxay ahayd aada ciidanka ku ahayd imise askar aana wadateen ahaa marka gaashaan leh waa gartay ciidamo intee la eg baa wadata marka waxaan wata ilaa saddex boqol iyo labaatan saddex boqol iyo konton waa gartay imiseyni ku qaadata marka markaad hargeysa ka dhaqaaqdeen ilaa jigjiga aad ka qabsanaysaan ee dagaalo nooceeyaas ayni ka hor yimid ama ama ad aada la gasheen etoobiyaanka
markaanu dagaa markaanu tagin markaan ka baxnay hargeysa annaka marka dad qaab sibil ayaan ku soconaa annaka maaha ee ciidamo oo labisanoo tuuto watay waxa maahayn dad dhar caribi iska wata sidii jabhad ayaan masilayna marka waxaanu ka bilaawnay meesha la yidhaahdo dhagax buur dhagax buuraan ka istaarinay ciidamadii meesha joogay ayaanu dagaal la galnay waanu ka kicinay waxaan aadnay isla markiis maaragtay saan u cersanaynay ilaa jigjiyo ayaanu gaarnay
waa gartay marka ciidamada markaas jabhad waxaad isaga dhigaysaan dagaal si rasmiya labada dal uga dhex dilaacay ma jira marka jabhad baa laydinka dhigaya jabhad baa nalaga dhigay anaga
waa gartay caadi iyo shaati caadi iyo ayaan wadanaaba waa gartay maxaa ka xasuusataa marka markaad jigjiga qabsateen waxaan ka xasuustaa markaanu jigjiga qabsanay ciidamadii haddana jigjiga way ka yaaceen etoobiyadii waxaanu tagnay kaaramardho meel shan iyo toban kilomitr u jirta ayaanu difaac ka galnay marka anagoo difaacay ku jirna ayaa waxaa weerar nagu soo qaaday afar dowladood kuuba iyo libiya iyo yemen iyo ruuska intaas ayaana soo weeraray waa garta imisaa udhexaysa marka markaad jigjiga qabsateen iyo marka weerarkan rogaal celiska ay qolooyinkaas nagu soo qaadayan hal bil hal bil adii hal bil ma dhami hal bil adii bil keliya ayagana intay soo diyaarinayeen ayay ahayd shan maarata intaasoo ciidana ayaa iyagana soo galay qaar waanu ka laynay markii dambe xoog baana loo soo sheegtay taangiye iyo waxaan ruuskaaba maaragtay soo horkacayaba ciidankaas wuxuu ahaa maaragtay ciidamada cirka beeradana waana soo weerareen taangiye annaga wax taangiya sheegaysaaye waxaan qori ahayn wax kale ma wadanaba waxba ma wadanaba annaga marka taangiye wax walba ayay naga soo qayb galeen ayay nagu soo weerareen marka waana laga waana laga kiciyey meeshii marka waa gartay marka goormaad ogaateen in qowmiyado kale ay dagaalka ku jiraan dagaalkiina ay u muuqatay in laydinkaga adkaaday
qaar qaar baana ka dilnay aan aragnayba kuubada ka mid ah yeminta qaar ka mid ahaa libiya ka mid ahayd oo intaan annaga aanu dilnay waa gartay kadib dhanka dowladda soomaaliya iyo taliska ciidanka akhbaare ma heli jirteen dagaalku suu u socdo ciidamo ajnabi inay soo galeen annagana markii dambe waxaa soo qayb galay waxaa ka qayb galay beeradahayni oo dagaalka ayaa ka soo qayb galay oo maaragtay ayagana maaragtay meesha ay ay weerareen oo kadibna waa la ogaaday maaragtay in ilaa annaka maaragtay qaaw waxa lagu hadlo oo taleefanana ma jirin wuxuu ahaa maaragtay baal halow halow la yidhaahdo ayaanu kala hadli jirnay aan leenahay maaragtay ciidamo saasa soo galay meeshii waa gartay bal wax yar waxaad ii sharaxdaa berigaas ciidamada soomaaliya markay noqoto discibliin ahaan iyo markay noqoto tababar ahaan iyo markay noqoto niyaddooda iyo wadaninimada siday ahaayeen yani tababarkoodu boqolkiiba boqol aad buu tababarkooda u fiicnaa waayo annaka waxaa tababar na siinayay maaragtay oo gacanta nagu hayay baruujku ahaa runtii africa waxa jooga oo dhan annaka ayaa ugu sabab fiicneen annaka ugu dagaal fiicneen waayo africa nafteeda qaar annaka ayaa soo tababarnay qoladan la yidhaahdo ethoobiyaanka waxay maskaxda gasteen inay yihiin libaaxii africa inay yihiin ayaga annagana waxaan tusaynay inay bisadii africa inay yihiin aan tusaynay waa gartay markii dambe ilaa halkaas aad tagtay goormaad dib soomaaliya ugu soo noqoteen waxaan ku soo noqon markii dambe maaragtay ilaa weerarkii iyo wixii markay maaragtay seven sevenkii todobaad todobadii markay maaragtay dhammaatay ayaanu maaragtay dib usoo noqonay marka waxaanu waxaanu soo gaarnay marka xuduudda etoobiya iyo soomaaliya ayaan difaac ka galnay marka waa gartay soomaaliya waxaa la yidhaahdaa burburkeeda waxaa bilow u ahaa dagaalkaas etoobiya oo lagu soo jabay aragtidaas adigu ma qabtaa waa qaba waayo maaragtay markii burburkan dhacay kadib dad badan ayaa maaragtay damcay inay maaragtay inqilaab sameeyaan ama maaragtay afgembi sameeyaan oo ay maaragtay dowladda ay afgembiyaan ayay ayay ayay ayay ay maaragtay abaabulayeen dhibaatada meeshay nooga timi waa gartay markaad dib u fiiriso oo adigu markaad askarnimada qoratay waxaan isleeyahay wiil dhallinyarahaad ahayd soomaalidu berigaas siday ahayd guud ahaan iyo farqiga xilliga hadda la joogo u dhexeeya
waktigaas wuxuu ahaa dad tababaran oo dibadda loo la geynayo oo lasoo tababarayo afar sano ilaa saddex sano bar maaragtay tababar ciidan soo qaadanayay oo aqoontii dagaaleedna ay leeyihiin maaragtay discibliinkoodana aada u sareeyo islamar ahaantana maaragtay maaragtay xoogooda iyo awoodooda iyo wadanimadoodana boqolkii boqol aheyd markaan nimaadno kitaab qur-aan ayaa gacantana loo saaraya inaanan waddanka difaacayno cadowga gudaha iyo dibadda oo aanu daacad u nahay waddanka waa gartay xilligaas markaad dib u fiiriso marna maystri markaad duqowdid ama magaciisa eed noqotid ama weynaatid dal shisheeyo australia kala ahaad tegi doontaa inta dalkaaga ka carartid ma ma aaminsameen waa gartay maxaad is leedahay sabab waa u tahay burburka ciidamadii iyo dowladdii iyo nidaamkeenii ku dhacay burburkan markuu yimid ayaa meesha kala carar iyo iyo baalki muxuu ahaa qolo kastaba dadkeedi ciidankan reer qabiilkeedii waxeeday u kala yaaceen ciidamadii naftooda ayaa la kala qaybsaday marka sidaas ayaa waddankii ku burburay
waa gartay ciidanka soomaalida ma is leedahay sidii waagaas uu ahaa waa lagu soo celin karaa mase loo baahan yahay in lagu soo celiyo waa loo baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay maaragtay abaabul kale u baahan yahay waayo hadda ilaa hadda annaga waxaan ku jirnaa qolo kastaba qabiilkeedii ayay maaragtay ciidan u samaysatay gooni ah ilaa hadda dowladdii awood uma hayso in ciidankaas ay ay kusoo biir kusoo biiro maaragtay dowladdu qolo kastaba maaragtay ciidan gooni ayuu ayuu leeyahay ilaa hadda waa gartay marka marka laga reebo kala qaybsanaantaas iyo qabiiladaas haddii hadda dowladda jirta ama tan soo socota ay tala ku weydiiso ku tiraahdo sarkaal ciidan aad waqti badan soo ahayd ciidankii inaan dib u dhisan rabna maxaa talaahood siin lahayd waxaan siin lahaa in ciidankaas horta qabiil qabiilka dhan inta laga joojiyo dadkaas in la tababaro in la tababaro tababar ciidan la siiyo oo laisku dhafo maahayn maaragtay qolo kale goonigeeda inay meel ay tagta aysan jirin marka markii tababarkaas la siiyo oo qooyinka laisku daro oo maaragtay abaabulka la sameeyo in dadkii naftooda wacyigelin loo sameeyo wadannimada la tuso in waddankaas ayaga ay maaragtay mas-uul ka yihiin
waa gartay cimrigaaga ma is leedahay taas waad arki doontaa oo soomaaliya oo ciidamo tababaran oo aan qabiil ku salaysnayn oo oo soomaalinimadu ku weyn tahay oo ciidamo qarana in la dhiso intaad nooshahay ma is leedahay waa arki doontaa waa arki doonaa waayo hadda maaragtay hawshii hadda waa lagu so waa lagu wadaa maaragtay ciidamo badan ayaa la baabulayay maaragtay inay tababarada dibadda laga loo diro oo tababaro dibadda kusoo qaata oo waddanka yimaadaan ciidankii ay tababaraan kadib sidii hore inay kusoo noqdaan ayaan rajaynaynaa kaasina wuxuu ahaa axmed sheekh maxudiin oo hore uga tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kana gaaray darajada gaashaanle